bismillaahi araxmaan araxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka howlgal fariid ah oo mujaahidiinta maanta ay ka fuliyeen xaafadda albarako ee degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa lagu khaarijiyey sargaal murtad ahaa oo dhibaato badan u geystay dadka muslimiinta sargaalka la dilay maantay waxaa lagu magacaabi jiray laba xidigle maxamed muumin cilmi wuxuuna ku magac dheeraa sanay wuxuu horey usoo ahaa taliyihii ururka koob iyo afartanaad ee guutada shanaad ee maleeshiyaadka ridada ee ka howlgasha gobolka hiiraan alxamdulilah mujaahidiinta oo dhaqdhaqaaqa sargaalkan la socday waxaa u suura gashay in ay khaarijiyaan haddaba mujrimkan murtadka ah ee maanta la khaarijiyey maxaan ka naqaanaa murtadkan waxa uu ka mid ahaa saraakiisha maleeshiyaadka ridada ee hogaaminaya duulaanka murtadiinta ay kusoo qaadeen wilaayada islaamiga hiiraan waxa uu ahaa saraakiisha murtadiinta ee ka hoos dagaalamaya diyaaradaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ee dagaalada kula galay mujaahidiinta inta u dhexaysa beledweyne iyo buuloburde gaar ahaan duleedka degmada buuloburde dhowr jeer ayuu kasoo muuqday warbaahinta murtadkan isagoo shuhado ka tirsan mujaahidiinta ku dulbooteenaya islamarkaana u hanjabaya dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalooyinka ku yaala hiiraan gaar ahaan degmada buuloburde waxa uu dhowaan soo aaday magaalada muqdisho dhuumaaleysi ah waxaana wararku ay tilmaamayaan inuu muqdisho usoo doontay in la dallacsiiyo maadaama uu ka qayb qaatay duulaanka murtadiinta ay kusoo qaadeen hiiraan dhowr jeerna warbaahinta kasoo muuqday isagoo shuhado muslimiin ah ka dulbooteynaya islamarkaana u hanjabaya muslimiinta waxa uu doonayay inuu magaalada muqdisho joogo si loo dallacsiiyo islamarkaana loogu abaalmariyo dadkii muslimiinta ahaa ee uu laayay iyo dagaaladii uu la galay mujaahidiinta balse jihaaska amniga ee mujaahidiinta ayaa si gaar ah ula socday dhaqdhaqaaqa iyo dhuumaaleysiga murtadkan maanta ayayna howlgal ikhtiyaal ah oo fariid ah ku khaarijiyeen isagoo ku sugan xaafadda albarako ee degmada hodan ee magaalada muqdisho shartiisana ay muslimiinta dhaafsiiyeen haddaba waxaan idiinsoo gudbinaynaa hadallo hanjabaad ah oo murtadkan uu hore u jeediyey waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadanayso halganka lagula jiro kooxaha diiday dowladnimada soomaaliyeed in ummadda soomaaliyeed ay noolaato shabaab waxay dadka ka dhaadhacehaan ciidamada isbuucay dala juugi rabaan kadibna aninkaa dib idiigu soo noqonayn qof kasta waxaan u ballan qaadaynaa meeshaan tagno inaana dib uga noqonayn aynana dib uga noqonayn meel kasta aan tagno amaraan ku qabnaa amaraan ku qabnaa madaxda ciidanka ugu sarraysa amaray nagu siiday qofka ugu dambeeya hadduu ku dhimananka qof dib u noqonahoma jirto howlgalkan mujaahidiinta maanta ay ku khaarijiyeen murtadkan waxay fariin cad u tahay in mujrim walba oo maalin ku lug yeesha dagaalada ka dhanka ah mujaahidiinta hiiraan iyo gobolada kale in sidaanoo kale ay mujaahidiinta ugu daba jiraan maalin uuna dhegta dhiigga u dari doonaan tani waxay fariin cad u tahay in saraakiisha kale ee mujrimiinta ah ee dagaaladaasi kasoo qayb qaatay ee doonaya inay ku shaah cabaan magaalooyinka sida magaalada muqdisho islamarkaana ay xilal iyo dallacsiin uga helaan murtadiinta in mujaahidiintu ay ku daba jiraan ayna la socdaan dhaqdhaqaaqooda mujaahidiintana ay yihiin dad aan dekanadooda marnaba hilmaamin meel waliba iyo waqti walibana ay beegsan doonaan waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga diraynaa jihaaska amniga ee maanta fuliyey howlgalkan fariidka ah ee lagu dilay murtadkan mujrimka ahaa waxaana leenahay jasaahumullahu khayr kuwa kale ee mujrimiinta ah ee dhibaatada nuucan ah ka geysta hiiraan iyo gobolada kale ee dalkana sidaasoo kale ayaan idinka filaynaa insha allahu tacaala inaad dhegta dhiigga u dartaan